tarda lam taxmil lam taxbal walam tadac wuxuun caqligu wuxuu leeyahay halkaas oo hadda laba naagoodo diina lagu tuugo midna way uruudo way dhashay midna lam taxmal lam taxbal walam tadac mana urubin mana dhalin fa ayuhumaa aqrabu ila zina wuxuu sheegay caashi iyo maryam radi allahu canhum ayuu sheegay kolka og iyuu ma oran karaan maryamo wey maxaa yeelay caqli kolkaas yala naqliga noo qan annaqlu qad bara lisnatayni caqliga saasa loogu hortegi jira su-aalaadka ay keenayaan kolka maadaama asnaam iyo waxyaalo badan ay samaysan jiraan tashbiiha isma arkaysid arrintooda ay ku saabsaneyd ilaahay subxaanahu watacaala tashbiiha markaysa way ka dheereyn jireen way ka nasihi jireen kolkaasaa meelaha qaarkood inay awilaan iyay ku dhaqaaqeen kolka tawiilka dad ku taraarixi way jiraan tawiilka faraha badan oo loo baahnayn dad ku taraarixi way jiraan laakiin taraarixaas inay ashcariyada ay kaga baxda ahlusunna waljamaaca ma arkaysa taasi ma aha maadaama wanaaggood islaayihiin waxaa la oran karaa keliya haddii cadaale la sameeyo waxa weeye intii ay salaf ku khilaafeen qof kastaba inta uu salaf ku khilaafay iyu ahlusunna waljamaaca meeshaas oo ku khilaafay kuma aha laakiin inta kale ahlusunna waljamaaca waayi wahaakada dadkan kale imanka ashcariyada hadalay markay leeyihiin ilaahay jihadulculubi ay jiha usugayaan oo salafkii laga hayo oo bidaatiida ay hayaan xaqiiqatan laa majaadan ay leeyihiin waxaan salaf laga hayn ay sheegayaan iyagu naftooda meesha markii la fiiliyo salaf ma ah nin kastaba wuxuu salaf ku yahay intuu ku waafaq wixii a ku khilaafayna salaf kuma ah in sidaas la yihahdo kolka masaa-isha faraha badan ay ku waafaqsan yihiin imaamu nawowi ragga tadoona salafu saalex jidkiisa hayn waa ay jidka hayo walaal war ma aha taas oo kale kolka waxa weeye ashcariyada kitaabka cilmu kalaamka muraadkii laga lahaa way sameeyeen maantana namaba haysta oo kutubtaas baday lamaba akriyo masaakil kalaan dadkii soo kod saaray oo dadkii haysta kolka waxaa iminkan haysanin inaan ku murmo maba aha ashcariye un haddii jafil hadal lahayo laakiin haddii ahlu sunna waljamaaca oo jiro iyaga kowka ah kow bay ka yihiin tawiilka hadday qaarkood ku taraarixeen ma arkaysaa waa tawiilka meelaha lagu taraaraxay waa laga fiican yahay inay lagu xadgudbo meela salafu saalex meela ay awiileen way jiraan iyaga meelaha qaarkood i waxay leeyihin anagu tawiilkan waxay sheegayaan meelaha qaarkood daruura noo geysi bay leeyihin kutubtooday ku taalla daruura iyay u awilayaan haddii ay saddex u fahmaan oo tashbiih ay ugu dheerayaan ee caqligooda ugu soo dhuuliyaan macnaha ay ku awilayaan waa macna lafdiga carabiga ah aqbali karo isla marka inay khalaf yihiin waa bay ictiraafsan yihiin waxaa ka daran dadka waxaan salaf ku dhawaaqin ku dhawaaqay oo khalafnimona aanan ogoleyn oo salaf baan nahay salaf saale baan dhahatinaa taasaa ka daran runta in la sheega fiican waxaan salaf sheegina waa sheegaysaa haddii waxdada salaf saale baan ka tirsanahay oo jidkoodan ahay waxaa runta ka dhow dadkan way awileen oo inuu khalaf iyo khalafnimadayba isku sheegayaan oo salafkii jidkiisii inayna sidaan ahayn wayba sheegayaan waxay leeyihin ama awil ama ma aha ilaahay uban saasay ku leeyihin labadaba iyagu ma diidano laakiin tawiilkana jaa-is bay ka dhigan meelaha qaarkood waxay uga dhigaen waxay ku leeyihin waa daruuro kolka haddii dab ku taraarixeen waxaas oo kale way jiraan fani kasta oo wanaag loola jeedaba waxaa jira wax yara heel yaraan ay lagama waayo funuunta islaamka inay kusoo korodho idin ba saas wala ah kolka dadka waaweyn ee diinta usoo halgamay oo axaadiista sharxay oo tafaasiirta sharxay qur-aanka sharxay inaan idhaahno ma aha ahlusunna waljamaaca kamid ma aha war walaalayaal waxa wey waa iska ciyaar ciyaar wey waxaas wax la maqli kara ma aha imaamnooyi kutubta saabiin baa la akrista lagama maarmo waa imaamnimadiis waa loo mara kacay hadda lagu leeyahy ma aha caqiidadiis waa faasid maxaa yeele ta'wiil buu banayn war walaalayaal waxaa weeye ha laga fiirsado dadka hala nabadgeliyo a'imadu waaweyn waxa kale la yihahda imanka fil waxyaalaha imanka ashcariyada loo nasbay waxa kamid ah allahu mawjuudu fi kulli makaan iyo ashcariya qabta kutubta ashcariyada la yaqaano la akristo dadkan yar dadkan soko mooyaan kutubta hore la akrisan jiray kuma taal allahu mawjuudu fi kulli makaan ibn xajar naftiisa fatxulbaari wuxuu ku leeyahay ereygaas muctazilidaa tiraahdo ereygaas muctazilidaa tiraahdo muctazilidadu waxay ka hor imaanaysaa axaadiistii bukhaari bay ku tahay oo sharxiisa ibn xajar kolka walaalyaal xagee laga keeno kitaabkee dhiga in la yidhaahdo ashcariyadu waxay tiri allahu mawjuudu fi kulli makaan kitaabka hore ee kutubtii hore la yaqiinay ka mid ah waa kii warba walaal hadda kahor wax badan baan weydiiyey hala ii sheeg hala loo sheego ashcariyada kolka waxaa leeyahay haddii ahlu sunna ay jirto ay ahlu sunna iyaga kuubka ah meel hadday ku khilaafeen inta kale kuyi qolo kasta waa sida meel alle meeshii salaf saalix ay ku khilaaftay salaf ay ku khilaaftay ma jirto meesha inta kale ahlu sunna waljamaaca baa la oran karaa فرق الخلاف سن بقول كيقول أوروبا بدي سن وجماعة مع قدريين جهميين صح صفات كم بدي يدب أشعريين وهل ولا صفات كتعديل بيكون سمعين وصفات كي جديدين سوكو صفات كصعوبة صفات كويسة لفظ جهان قارن ما بقى ولان صفات كقاركوت قارن هذه أولين مثلا غضب الرحمية هذه أولين معناها ما هي جديدين لا إنه معنى غضب إنه كسر في شيء جديد لكن معنيه بتأويل بالكامل laakiin taasi lamid maaha qof aleh waxaas maba jiraan waxa qardab la yidhaahdo maba jiraan ama ma wax raxmo la yidhahdo maba jiraan dad leh maba aha waxa weeyaan macnaha loogu isticmaalayaan waa macna af carabi kulla af carabi ee maclu macruufka awen macnaha af carabi macruufka yahay masalan yad waa loogu isticmaalay qudra waa loogu isticmaalay nicma af carabi waa loogu isticmaalay axaadiista sheegaysa axaadiistay ka buuxda nabigeenu markuu leeyahay nabi saydina abi bakar gacan buu nagu leeyahay yukaafiuha allahu gacantaas waa waa waxsiin waa waxsiin markiisa laa yadaani lii anigu awood umus iyo usugnaanana awood umuli taas oo kale af carabi waa loogu isticmaala waa imika uma bixi kara laakin waa qur'aanka iyo axaadiista waa lagu wada helaya waxyaalahaas oo kale iyo af carabiga naftiisa waa laga helaa kolka waxa weeyaan taasi ma aha inay yidhaahdo tacdiil bay sameeyeen ma aha tacdiil mucadiliin ma aha mucadiliinta iyaga ku horyin wax mucadiliin yidhaahdo oo kuwaas ee jabriyada ku celiya oo ku celiya ee maanta jabriya yani waxaan leeyahay jabriyada ku celiya ama maya muctasilada ku celiya iyaga kuubka ah iyagii mucadiliinta radinayay iyaa la yidhi waa mucadiliin haddana walaalayaal ma iska qabsis uma ashcariye iyadaa ugu fiican haddii ahlu sunna jirna safka horey ku jirta dadkan kale ee waxyaalaha aan jirin sheegayo way ka run badan yihiin weli iyo khalaf bayba isku sheegaano inay khalaf yihiin bayba ogol yihiin inaad waxaan salaf qabin sheegtid oo haddana tiraad salaf saala jidkiisa maxayada ka dara taasina halkaasaa kaga baxay waxaa kale soo haray su-aasha kale soo hartay waxaa weeyaan istigaasa iyo tawasul iyo su-aalaha waxyaalahaas waxyaalaha lagu marmaqubta loo qoraya istigaasa ilaahay subxaanahu watacaala hadda aduu gargaar weydiisanaysid oo waxaad ku heshin ilaahay baad weydiiso sababtoo ah jidkii toosnaa oo saxa ah oo aan laaxin lahayn waa kaawi oo weliba toosnaa sababta waa maxay ilaahay isaga waa ku ogyahay ma odhan karti waa imogyahay makhluuqaadkiisa mid kasta waa ogyahay o tan kale awood oo kugu kaalmeeyana waa leeyahay intii la doono waa labo tan kale wax kaaga naxariis badan ma jiro waa saddex maadaama saddex aad ogtahay iskuna og yahay inuu ku ogyahay aad hubtid inuu ku awoodan aad hubtid inuu wax kaaga naxariis badan ah inuu jiro aad hubtid isaga aadow waxa weydiiso laakiin haddaad makhluuq kale ati waxbaan weydiisanaya dee waxaa suuro inuu ku ogey waxaa suuro inuu ku ogyahay awood kuu lehay waxaa suuro inuu ku ogyahay awood kuu lehay laakiin aad soo maanta ma arkaysa aan aan kuu naxariisan karin aan kuu naxariisanaya kolka waxaa weeye isaga sidaas aad taas waa jid toosana la yaqaan haddii aad makhluuq gargaar aad ku weydiisatid makhluuqaas maadaama aad leedahay isaga ii gargaari karo isaga oo ka madax banaan awoodda ilaahay gargaarka ilaahay ka madax banaan iyo isaga ii samayn kara haddaad u jeedid waa gaalnimo qofkaas ha noolaado ama midati ha ah wax kala qaada ma jiro meeshaan lagu leeyahy kani waa mayd kani waa nool yahay wax kala qaadeen ma jiro xadiis kala qaadeen labadaas ama ma ahee ayad kala qaadaysa ma jiro maadaama aada ujeedo qofkaad isaga wax ii tari karo awood u leh aada u jeedid waa kaalnimo ama ha noolaado maxaa yeelay qofka markuu nool yahay markiisa haddaad tidhaahdid isaga wax ii tari karo isaga awood ilaahay ka madax banaan wax ii tari karo ilaah ilaahay aad tidhahdo waa gaalnimo wey markuu yani marka aad tidhahda gaalnimo ma aha taas markuu dhinto gaalnimo noqonaysa ma markuu joogo ilaahay u mushrik noqon karo miya haddii saas la yidhaah markuu dhinto ilaahay mushrik noqonayo waa isku mid labada kulliba awood ilaahay tiisa ka madax banaan ma jirto kolka waxa weeye iminka masalan nin baan ku tiri kolka haddaad ujeedid isagaa wax tari kara laakiin ilaahay buu wax la qaban kara masalan haddaad ujeedid ninka aad wax weydiisanayso masalan qur-aanka waxaa ka buuxda ninka saa'ilka waxu siiyey axaadiista ka buuxda ninka wax weydiisanayo wax siiyey haddii jabcada yaa ii gargaar iyaad maqlaysa markis waa saas oo kale waa jirta kolka waxa weeye taasi macnaheedu waxa weeye qofka isagaa waxisiinayo isagoo ilaahay kuu kasin ee ilaahay ilaahid iska madax banaa awood iska madax banaa wax ii taraya ma ujeeda maya ilaahay baa ii kusoo dhiibayo markuu le yaa waxisiiy waa waxisiiy oo kuleeyahay ilaah hadduu ii kasoo dhiibo meesha ku jirto laakiin haddii leeda adaa isiin kara ilaahay kama rabo waa gaalnimo waa saas oo kale haddii aad masalan masalan nin baad ku tiri waryaa hebelo wuxuuna awoodin uu- uuba nool yahay wuxuuna wuxuuna wuxuuna samayn kara baad weydiisa waxaad tiri waari hebelow anugu gurigeyga wuxuu ku yaalaa xaafad hebeleey wa waxaad heshaa booskaas ii soo raro xaafad hebeleey ii keen yaad ku tiri iyo awooda kolkaa maxaa garan waad waalan tahay baa odhanaysa ila ma awooda war waad gaalowday miya waxaa jirin buu sheegaya waxaana awoodin buu weydiiso maxna male kolka saas oo kale ma awoodo awoodiisa maba laha kol waxaad leedahay waad waalan tahay waxadan aan jiran ma waxbaa ka jirin hadduu ilaahnimo ugu jeedana oo isagaa awoodo u jeeda waaba gaalna waa shilinka aada weydiistay oo kale ninka dhintayna halkaas kama baduuna marka aada leedahay adigu wax isii waa ninkii dhintay aada leedahay adigu wax isii welid isii cudurka iga qaad ama saas oo kale aada leedahay oo isaga iga qaadi kara aada leedahay waa gaalnimo waa adigu nin noola weydiistay oo kale waa iska gaalnimo laakiin hadduu ujeedo يعني مثلا إلهي شفاعة يويدي أو إلهي سبحانه وتعالى أقل يويدي هذا أجيب أو إلهي بوحي ترى مركز هذا أستاذ أجيب أو معناها سكجره أو أكسوية بقول كي بقول إنه أستاذ ملح بنعمل أو أوتر كريم أو أكسوية أو ليه إلهي سعيد شفاعة أجيب هذا أجيب ورواه إلى حقيقة قال لي حقيقة إيمانيسا قال لي حقيقة إيمانيسا شفاعة إلهي ما بحشة إلهي ما أسكره gaalada waxaa loogu diiday shafaacada ilaahiyaalkooda asnaamtooda in shafaacadooda waxaa loogu diiday waxaa weeye shafaacaday weydiisanayaan gaalada ilaahiyaalkooday weydiisanayaan shafaaca aan ilaahay idnin oon ilaahay raalli ka ahayn iyo ilaahay ka bislan karaan shafaaca ilaahay ka bislan karaan shafaaca iyo ilaahay ka bislan karaan saasaa loo loo ujeedaa ilaahay bay ka fiiriye kitaabka saasay ujeedaan inay saa tahayna xataa kutubteeda ku aad ictiraafsantihiin bay ku talaan masalan kitaabka la yidhaahdo caqiida alcaqaa'id alwasatiya alcaqiida alwasatiya la yidhahdo sharxeeda waa sheekh khaliil kharaas kore fiiri shafaacada shafaacada gaalada loo diidin yahay waxaa weeye gaalada asnaamtan waxay leedahay ilaahay bay ka bislayn karaan intay la xiriirisa la xiriiraan ilaahay ayay wax ka bislayn karaan gaalada danteeda ah ka badbaadin karaan gaalada ilaahay waxbay kaga badbaadin karaan oo ka bisleen karaan saas oo kale bay jeedaan laakiin shafaacada ilaahay baa leh isagaa idina qofkuu raalli ka yahay buu amraa qof oo raalli uu ka yahay camalkiisa uu amraa saasay ku dhisan tahay shafaacada sidaa ku dhisan ma arkaysa taasi waxa weeyaan waxay kusinaysaa inuu keliya ilaahay wax samayn karo qof kale wax samayn aan jirin kolka haddii meesha shafaaca looga jeedo waxa meesha imaan kara keliya ninkan waa dhintay maxaa wax loo weydiinaya ma og yahay mase ma oga waxa ma ilaahay ma shafeeci karaa ma hadli karaa wax ma weydiin karaa mase ma hadli karaa laakiin gaalnimo meesha ma jirto gaalnimo way ku imaanaysaa maadaama sife ilaahay uu leeyahay aada qeyb ku tidirto ha noolaad ama ha dhinto sifa aan ilaahay subxaanahu wa tacaala la gooni yahay oo ninkaan aada leedahay yani ilaahay baa iigu soo dhiibi kara ama waa ilaahay shafeecadiis waxba iigu tari karaa aada leedahay waxaa weeye taasi sifada saas oo kale ah waa ilaalkaanima lama oran karo isla markaa dad kale sheekh hibilow wax isi sheekh hibilow waxaa ii samey dad kale hadday niyadooda ay ku jirto sheekhaan ilaahay agtiisuu ku wanaagsan yahay ilaahay buu baryi karaa ilaahay baa shafaacidiisa aqbalayo oo maanta saas oo kale ah oo ilaahay agtiisa ku wanaagsan yahay hadduu ula jeedo kolkaa waxa weeye taas oo kale oo ilaahay baa wax qaban karo isaga waxaan weydiisanaya keliya ulijeediyada waa shafeecdo macnahaas oo kale laaqici ka jirto anugu waa gaalmo oran laakiin hadduu leeyahy adaa kaa raba adaa qaban kara ma arkeysa hadduu hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba waa gaalnimo waa gaalnimo isla markaa waxaa fiican maadaama ulijeedadiisa ay tahay sheekh inuu tuugo oo ilaahay agsi lagu shafeeca haddii ulijeedadaas qalbigiisa ay ku jirto waxaa la rabaa carabkiisa iyo ulijeedadiisa inay iswaafaqsan yihiin oo osan oronin sheekh weli waxyasa ilaa sheekh inuu waxsini waa ogyahay inuu ilaahay toos ahaan u ambaaro saasa wanaagsan oo waxyaalaha shakiga oo meesha ka saaro oo ka saaro toos ahaan anugu melihi mana odhanayo sheekh weli waxyasa hal yihaahdo melihi laakiin ninkii yihaahdo waxaan leeyahay ka joogo ninka yihaahdo waxaan leeyahay ka joogo ilaahay toos ahaan u ah taasaan leeyahay laakiin waan ka joojinaya laakiin haddii uu yihaahdo isla markaas wuu gaaloobay banaanka ma soo saaray maxaa yeelay haddii ulijeedadaas ay ku jirto oo leeyahay anigu shafeecan weydiisanaya ulijeedadiis hadday sidaa tahay oo macnahaas oo ula jeedo oo ninkaana maanta ma arkeysa oo iska caami yahay saas oo kale ah waxa weeyaan si wanaagsanba wax loogu sheego si wanaagsan carabkaaga wanaaji bal si wanaagsan wax loogu sheego kolka sidaas iyo anugu qabaa istiqaasada tawasulkana waxa weeye tawasulka gebagabadiisana waxa weeye tawasul nas ahaan waa makruuh ama waa haaraan ama ma jiro xadiis kusoo arooray weliba daciifna ha ahaday ma arkin amba ayad kusoo aroortay tawasul bijaahi rasuul lagu tawasulo ama nin wanaagsan oo ilahay agtiisa ku wanaagsan nin lagu tawasulo ilaahay baa qofkan baryiga laakiin weji ilaahay oo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fadliga wejigan waa raxmo iyo naxariis ilaahay siiyey ama ninkan oo siiyey oo wanaag ah yuu ilaahay ku baryaya kolka waxay ka dhigan tahay inuu ilaahay baryo wuxuu ilaahay dad siiyey buu ku baryay oo raxariin naxariis ah ama weji ah ilaahay buu baryay wa ilaahay bixiyey buu ku baryay kolka sidaa daraadeed meeshaan oo gaalnimo igama muuqato xadiis odhanayo ku cadna ma jiro waxaa jira axaadiis kusoo aroortay tawasulka banaanaysa way jirtaa axaadiistaas dadna waxay leeyihin macnahooda sida loo fahmayo tawasulka looma jeedo dadna waxay leeyihin waa daciif waa lagu murmaa qaarna waxay leeyihin sidooday sax ku tahay waa lagu murmaa laakiin waxaa jirta keliya un xadiis nas ah oo walow daciifna ahda tawasul ma jiro yiraa anugu ma arkin ninkii arkin musheeg oo nas oo ku cad kolka walaalayaal waxaad helaysaa mashaakilka mahaysta usoo dhaadhaca waxyaalahaas iska dhaafa kolka waxyaalahaas wax badan ma ka jawaabay iyo aan iska daayo oo weydiintii bay igu badatay annagu waa lagu ceshay waa lagu ceshay waa ka jawaabay waa ka jawaabay inaan kaba maxan jeclahay waxa weeye dadki aan gaalnimo lagula degdegin gaaleey waan lagula degdegin nin masaajid soo gal oo ilaahay dadka u soo galay oo laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah iyaan gaalnimo lagu degdegin kaasi lamid ma aha maaragta inaan idhaahno waladiina waladiina taqaduu min duuni awliyaa maa nacbudu ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa aayadaha kusoo arooray mushrikiinta inaan dadkaan ilaahay waxidayo horta kulaa inaan ku damaqno ma aha maxay kuwaas waxa weeye ilaahiyaalkoodii shafeeca ka rabaan shafeeca aan ilaahay idinin oo iyagu ilaahay ka mislayn karaan oo ilaahay waxay rabaan ay kuwa ilaahyaal ilaahyaal yaryar wey iyaga ilaahay ka mislayn kara injida taasi ilaahay waa diiday shafeecadaas ma jirto ilaahay baa ku radiy wuxuu shafeecada anaa iskale anaana raali bixi anaana bixinaya qofkii aan rabaa shafeecaya oo aan ka raadi qof aan ka raadahay baa ku shafeecaya maadaama ay sidaa tahay ilaahiyaalkeeni ilaahay raalli kama aha idinkuna idin shafeecaya idin shafeecana raalli idinkama aha kolka banaankaad ka taagintihiin shuruudi idinkama hayo taasay macnihii u jeedaa laakiin shafeecada kale way furan tahay oo tan ilaahay sheegay ah way furan tahay ilaahay isaga yaqaan qof dhintayna waxa weeye dee wax uma ogi waa qof dhintay waa jirta laakiin kan waxba u yakaan waxba uma ogida qof dhintay ilaahay ina hadalka maqlaana diintu way noo sheegaysaa hadalka mar alla marka xataa lagu soo noqdo inaa jafta maqlay diinta noo sheegayso inay salaada la radinay salaada la salaamayo inay hadalka maqlaan diinta noo sheegayso inay weliba hadlaan diinta noo sheegayso suuratu yaasiin baa sheegaysa ninkii dhintay ee shahiidka u dhintay wuxuu yidhi yaa layta qawmi yaclamuuna bimaa kafara lii rabbi wajcalani min almukramiin wuu dhintay waa la dili ilaahay bale wuu hadlaya saasuu yidhi kolka dadka joogto inay hadlayaan waa ka way way- way jirta inay wax og yihiin waad garanaysaa kolka maadaama ay hadlayaan waxna maqlayaan waxna way og yihiin kolka laakiin arrintaa adigu aad leedahay iga shafeec oo ilaahay iga shafeec aad leedahay inuu ku maqlayo in kale lama yaqaan inuu ku ogyahay in kale lama yaqaan maxaa yeele ilaahay bay ku saabsan tahay ilaahay hadduu rabo wuu ogeysiin karaa wuu maqashiin karaa waa ka hadashiin karaa taasi waa badnakaas kolka lama yaqaano wixii lama hubo haddaad adu weydiisatay oo tidhaa adu hebel oo ii shafaacnin dhintay maku maqlin ilaahay baa og maku ma maqlin ilaahay baa og wax makuu qaban karaa ma shafaacada maku weydiin karaa ilaahay baa og waa wax naga dahsoon kolka waxa weeye ninka hadalkiisii oo sidaa ku hadlay waxa weeye waxaan inay u hirgelaan ninka lagama warhayo lagama warhayo waa wax ilaahay ku shaqay laakiin ninka agtaada joogo haddaad tidhaa ii ducee waxa ilaahay ii weydii waa ku jeeda waad ogtay waa- waa- waa- waad ogaan kartaa waa waxa kasoo horjeeda waad ogaan kartaa waa ku ag jooga meel fokaa ma jiro mana dhimano kolka walaalayaal waxyaalahaas waxaad yeelaysa dad kufri aan lagula degdegin halas walaashado ulajeedadiis maada qofka sida ay tahay waa gaal yaan la oran kolka kufrinimada dhulka uma dhaxdo kolka walaalayaal dadka yaan la kufrisiine wixii la iska sixi karo carabka ha loo saxa dadka wixii la wanaajinayo ha la wanaajiyo ayaan lagu warwareegin waxaas yaan diin xaqa diinta yaan laga fahmin masaa'ilka khilaafka ah ama waan ka hadlay laakiin hadal horay baa loo bistay kutub baa horay loogu qalayo kala horay dad laga waaweyn baa horay ugu murmay kutub baa lasoo soo jira kolka walaalayaal waxaa yeesha wixii dadkii hore ma isu dhigi waayeen annaga cilmiga gaaban inaan isla dhigno anigu waxay igu muuqataa inaan arki hara yar ee inaa culays ku jiro kolka walaalayaal ilaahay khayr ha noo jeeyo wixii aan ku difayn waa anigii shaytaan wey ilaahay iga dhaafo wixii aan ku asiimin ilaahay xaggiisa wey ilaahay ha ii ziyaadiyo ilaahay khayr ha nagala siiyo iimaan macaan oo wanaagsan oo nadiif ah oo ilaahay qaalikiya kulligeed ilaahay ha naga wanaagsajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ilaah baa mahadsan subxaana wa tacaala ee fursana noo siiyey inaan sharxaa macalin aan kula kulanno dalkan ingiriiska isagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ilaahay uga baryaynaa in naxariistiisa janno iyo dambi dhaaf ilaahay u siiyo annakana kuwa ajarka hela ilaahay u naga marka sheekana kuleytuu ku bixi doonaa haddii ilaah ilaahay u keli doona siiyana oo taariikhda ay tahay saddexda oktoobar kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afar marka annaguna sheekha waxaa leenaha loo soo ducaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu daa-uuna waxaan leenaha ilaahay ajar hakaasiyo oo ah ninka loo duubay asalaamu calaykum waraxmatullah fadhiisada
laamatu cilmi badanihii wuxuu yidhi abuu jacfarin abuu jacfar ahaa naanaystiisu axmedu axmed ahaa magaciisa ibnu muxamed muxamed inankiisa ahaa ibnu salaama salaama inankiisa ahaa addaxaawiyu tuulada dhaxali layidhaahdo loo nisbeeyey loo aanayey waa tuulo ku taalla masar dhinaca saciid yay ku taallaa halkaasaa loo aanaynayaa sheekhaasi wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay iyaa xamdi u sugnaaday ilaahigii caalamiinto idil rabbigooda ahaa wa sala allaahu calaa sayidinaa muxammadin nabigeen nebi muxamed ahaa ilaahay ha u naxariisto wa aalihi iyo aalkiisii intii raacday iyo wa saxbihi asxaabtiisii ajmaciina dhammaan wa bacdu intaa bacdigeed bisinka iyo xamdiga iyo salliga bacdigii fa haadaa kankadi hadda soo socdo oo kitaabkan dhexdiisa aan ku sheegi doono dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waljamaaca
ahlu sunnaha ahlu sunna waljamaaca caqiidadood caqiidadaa cadaynteed cadayntaas sheegideed weeye calaa madhabi fuqahaa'i lmillati millada islaamka fuqahadooda fuqahadaa korkeed iyada oo ku sugan la sheego caqiidadaas caqiidadaas oo ku sugan millada islaamka fuqahadooda fuqahadaa madhabkeed korkii ku sugan la sheego fuqahadaas oo ah abi xaniifata abi xaniifa an nucmaan bni haabitin nucmaan binu haabit ahaa magaciisa alkuufiyi ee kuufa loo nisbeeyey wa abi yacquuba wa abi yuusufa abi yuusuf ah yacquuba yacquub ah magaciisa ibni ibraahiima ibraahiim wiilkiisa ah al ansaariyi ee ansaar loo nisbeeyey wa abi cabdilaahi abi cabdilaahi ah muxamadin muxamed ah magaciisu ibn alxasani xasan wiilkiisa ah ashaybaaniyi oo reer bani shaybaan loo nisbeeyey raxmatullaahi calayhim ajmaciin naxariista ilaahay korkooda ha ahaato dhammaanba kolka caqiidadaa la sheegayaay waxaweeye waxay ku sugan tahay fuqahaau lmilla millada islaamka fuqahadooda oo saddexdaa sheekh ay ka mid yihiin saddexda sheekhba waxa weeye waa madhabka xanafiga ah weeyaan kolka afarta madhabood fuqahadooda oo idilba caqiidadan waa isku waafaqsan yihiin ma aha keliya fuqahada xanafiyada ah keligeed ma aha waluu sheekha ha sheego saddexdan sheekh oo xanafiyada madhabkeeda u nasab sheegto ha sheego maxaa yeelay isagaa madhabkaas ku abtirsada oo madhabkaas iyuu haystaa sidaa daraaddeed buu saddexdaas u sheegay laakiin afarta madhabood fuqahadooda caqiidadan in ay sax tahay waa isku waafaqsan yihiin ashcariyada nafteeda kitaabkan wuxuu u yahay maraajicda waaweyn ee iyagu ay u rujuucaan ay ictiraafsan yihiin iyuu ka mid yahay sida uu yidhi sheekh subki kolku waa caqiido ay isku waafaqsan yihiin dadkii hore waxa weeye nimanka fuqahada ah oo ah afarta madhabood a'imadooda oo aad taqaaniin iyo intii kale ee waqtigaas la joogtay culammada ahayd waxay isu xil saareen in ay maadaama halkaasi ay dad badan oo firqooyin ah oo qalloociyey oo dhex galay waxyaalo aan loo baahnay in la dhex galo oo qalloociyey xaqii ay ku socotay caqiidada ka leexiyey oo kolkaas ay ku kala tageen oo ay ku lumeen kolkaa waxay isu xil saareen in ay dadkii u soo celiyaan caqiidadii saafiga ahayd ee zabinkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo zabinkii asxaabta iyo dadkii hore siday u haysteen oo ah in la nabadgeliyo ah sidaasay isu xil saareen kolka taas bay arrintaas bay ku dhaqaaqeen sidaa daraaddeed buu sheekhan ilaahay khayr ha siiyee caqiidadan oo alifay isaga oo dadku u soo celinayo ama dadkii waqtigaa joogay wixii ka dambeeyeyba caqiidadii saxa ahaydee dadkii hore ay haysteen salafu saalix ay haysteen isagoo usoo celinayo wamaa wadikru maa shay sheegidii wey yactaqiduuna fuqahadaas ay ictiqaadinayaan oo min usuulidiini diinka asalyaalkiisa ah diinka asalyaalkiisa diinku wuxuu leeyahay usuul iyo furuuc diinka usuushiisa asalyaalkiisa waxaa weeye waa masaa-isha ku saabsan caqiidada oo kulminayso ilaahay sifaadkiisii iyo nebiyaasha iyo aakhara iyo wixii kale in la rumeeyo ay waajibtaba kulminayso wixii sidaas oo kale aho caqliga ama qalbiga inuu rumeeyo oo inuu qalbiga lagu haysto ay waajibto usuuludiin baa la yidhaahdaa axkaamtan kale lagu dhaqmo oo lagu mucaamaloodo taasina waxaa la yidhaahdaa furuuc ayaa la yidhaahdaa kolka waxaa la sheegayaa caqiidada ahlusunna waljamaaca oo fuqahadaas madhabkooda ku sugan iyo fuqahadaas waxay ictiqaadinayaanoo oo diinta asalyaalkeeda ah bimacnaa masaa-ishii in la ictiqaadiyo ay waajibtay ah oo wayadiinuuna ay ugu khuduucayaan ugu hogaansamayaan bihimaagaba rabalcaalamiina caalamiintu rabbigood ay u hogaansamayaan waxaa fuqahadaas ay ictiqaadinayaan oo ilaahay ugu hogaansamayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay diin ugu dhiganayaan oo diinka ay ugu hogaansamayeen ay ugu dhiganayaan sheegidood wey naquulu waxaan odhanaynaa fii towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa dhexdii waxaan odhanaynaa muctaqidiina anagoo ictiqaadinayno waxa aan leenahay anagoo ictiqaadinayno adigu haddii aada hadal tiraahdid laba shay mid waa kaa suruuda shayga inaad afka unka leedahay laakiin aanad ictiqaadinaynin ood rumaysnayn iyo inaad shayga aad afka ka leedahay inaad sida aad afkaba aada ugu tiri inaad ictiqaadsan tahay oo aada rumaysan tahay labadaas weeye iminka sheekhu wuxuu ku leeyahay waxyaalaha soo socdo aan odhan doono waa waxaan ictiqaadinayno sidaan afka uga sheegayno oon uga hadlayno sidaas oo kale ayaan qalbigan ugu ictiqaadinaynaa oon rumaysannahay saasuu ulajeedadiisu ay tahay muctaqidiina anagoo ictiqaadinayna waxa aan leenahay anagoo ictiqaadinayna waxaan odhanaynaa bitawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisa waxaan ku odhanaynaa bimacnaha waxyaalahan waa wanaagsana isaga oo sheegi doono oo isaga afka oo ka sheegi doono ictiqaadinayana taasi waxay ku suurowday ee maanta ku hirgelaysa ilaahay waafajintiisa oo xaqa sidaas oo kale oo waafajiyo oo waafajiyo kolka ilaahay towfiiqdiisa iyuu ku odhanayaa ilaahay towfiiqdiisa iyo hadalka oo leeyahayna ku ictiqaadinaya oo wanaagsan bitowfiiqillaahi ilaa towfiiqdiisa anagoo wadanno waxaan odhanaynaa ina allaha ilaahay waaxid subxaanahu wa tacaalaa ilaahay korey ilaahay nasahnaaya ina allaha ilaahay subxaanahu ilaahay nasahadiisa oo nusqaan laga nasaho waaxidun kii mid awey ku mid awey laa shariika ku la wadaagsada lahu ilaahay ilaahnimada la wadaagsadaayo mid jira ma aha ilaahay waa mid fii daatihi wa fii sifaatihi wa fii afcaalihi daatadiisa iyo sifaatkiisa afcaashiib ilaahay waa u mid yaan odhanaynaa wax ilaahay la wadaagsada oo daatadiisa la wadaagsada ama sifaatkiisa la wadaagsada ama afcaashiisa la wadaagsadaayo ma jiro walaa shay-a shayna midluhu ilaahay ku lamid ee ma aha ama waxaa tidhaha walaa shay-a shay shaygaasoo midlahu ilaahay lamid ah mawjuudun ma ahaanin wax ilaahay lamid ah ma jiro macnaha ilaahay makhluuqaadkan ilaahay lamid ma ah wey shay makhluuqaadkan ka mid ah oo ilaahay lamid ah oo daatadiisa ama sifaadkiisa ama afcaashiisa kula mid ah ma jiro makhluuqaadka ma yeelan karaan daatada ilaahay oo kale sifaadkiisa oo kale afcaashiisa oo kalena ma samayn karaan walaa shay-a shayna yucjizuhu ilaahay kii cajzi geliye ma aha oo shaygaasi awood oo u waayo ama cilmi oo ku hirgeliye oo u waayo ma jiro wax kastaba ilaahay isagaa awood u leh cilmina u leh walaa shay-a shay shayga oo yucjizuhu ilaahay cajzi geliya mawjuudun ma aha haddii aad tidhaahdo icraab saasna way ku noqonaysaa cajigelinta waxaa weeye sheega markaad ku cajigelinayahay waa inaad awood aad ku samaysid aanaad u lahayn ama cilmi aad ku hirgelisid aanaad u lahayn markaas waa sheegii waa ku cajigeliyey oo waad kari weydey ilaahay subxaanahu wa tacaala cajigaas aynkaas ah wax u geysan karo oo ilaahay cajigelin karo oo macnaha shaygaasi awoodi waayo cilmigiisana oo ku sameeyana oo ilaahay waayo ma jirto wey walaa shay-a shayna yucjizuhu ilaahay kii cajigeliye ma aha maadaama shay cajigelinaya oosan jirin waxa weeye ilaahay shay kastaba awood oo ku sameeya waa u leeyahay cilmina waa u leeyahay wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shay-in fi samaawaati walaa fi lardi ilaahay wax cajigelin karaa ma jiro shay cajigelin kara samad iyo ardada meeshuu doono shaygaas ha ahaadee maxaa yeelay innahu kaana ilaahay wuxuu ahaaday caliiman ku cilmi badan oo qadiiran oo awood libu ahaaday maadaama cilmigii iyo awooddii oo uu leeyahay kolka shay kasta waa awooda macnaha shay cajigelinaya ma jirada kolka ulajeedadii waxay isku soo baxaysaa inuu ilaahay awooddiisi ay kaamil tahay qudradiisii cilmigiisana oo kaamil yahay cajziga iyo kasalka waa kala labo cajziga waa inaad shayga aad aad kari weydaa ama awood baanad u lahayn ama cilmi baanad u lahayn maalan raadiyo baa kaa xumaaday waxaad rabtaa inaad samaysid awood buu waad u laadahay ama mahe waad garan laadahay oo cilmigiisii iyo farsamadii baa kaa maqan kolka sidaa daraaddeeda waxaa tahay adigu nin caajiz ah ayaa tahay haddii aad shayga awood aad u leedahay cilmina aad u leedahay laakiin nii aanad u haynin kasal baa la yidhahdaa wahsi nabigeena labadaba ilaahay waa ka magan galay allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasali cajzigana waa inaad shayga aad kari weydaa oo awood aanad u lahayn darteed ama cilmi aanad u lahayn kasalkana shaygii cilmi iyo awood aad u leedahay laakiin niyi uma haysid aad ku samaysad niyaanad u haynin labadaba nabigeena ilaahay waa ka magan galay ilaahay kii shay cajzigeliye ma aha walaa ilaaha ilaahana hayruhu ilaahay keyrkii ma aha am walaa ilaaha ilaah ilaahaasoo hayrahu ilaahay keyrkii ahaaday mawjuudun ma aha wey yacnii ilaahay markii nidhi waa waaxid ma aha ilaaha anaga ilaahayna keliya ma aha ilaah kalaan jirinba markii lagu yidhaahdo ilaahay waa waaxid waxaa suurowda qaarkii inay u fahmaan ilaahayna inuu yahay laakiin wuxuu kuu sheegayaa ilaah kaleba ma jiraba isaga maaha ilaah kaleba ma jiro walaa ilaaha ilaah hayruhu ilaahay keyrkii ma aha qadiimun ilaahay ku horeeyo weeye bilaa ibtidaa'in bilaabasho la-aan isagoo meeluu ka soo bilaabmay ama waqti oo soo bilaabmay isagoo oon jirin yuu ilaahay horeeyaa horeyntiisa waa horeyn aan soo bilaabanin oo meel ama waqti ay soo bilaabatay aan lahayn wey weligiibuu u horeeyaa kolka qadiimkaasi lafdiga qadiimka la yidhaahdo qur-aanka kuma soo aroorin ama axaadiista asmaada ilaahay ka mid ma aha laakiin wuxuu la macni yahay huwa alawalu alawaludaasuu la macni yahay kolku waa lafdii shuhroobay ee dadka ahlu tawxiidka ah ama mutakalimiintaba ay badi ku isticmaalaan maadaama macnihiisa alawal wixii loola jeeday loola jeedayo waxba lagama qabo waa fiican yahay waa sifo ilaahay oo leeyahay wey qadiimun ilaahay ku horeeya wey bilaa ibtidaa'in soo bilaabasho la-aan daa'imun ilaahay ku jiro wey oo weligii jiraya bilaa intihaa'in intihoosho la-aan meeloo ku intihoodo oo ku dhammaado ama waqti oo intihoodo oo dhammaado la-aanteed kolka weligii waa jira ilaahay weligiina waa jirayaa wey macnihi daa'imun ilaahay ku daa'im ahoo oo jiraya wey bilaa intihaa'in ku joogsasho meel oo ku joogsado ama oo ku dhammaado ama waqti oo joogso ama oo dhammaado la-aanteed walawalu walaakhiru daas macnaheed wey laa yafnaa ilaahay ma tago sida makhluuqaadka ay u tagaan kullu man calayhaa faanin sidaas oo kale ilaahay uma tago walaa yabiidu mana baaba'o waa laba erayoo macnahoodu isku mid yahay ama isu dhow yahay wey mana baaba'o oo shay baaba'o oo tirtirmana ma noqdo ilaahay subxaanahu watacaala labadan lafdi laa yafnaa iyo walaa yabiidudu waxay sii adkaynayaan daa'imun bilaa intihaa'in inuu weligiiba jiro unbay sii adkaynayaan laa yafnaa ilaahay ma tago walaa yabiidu mana mana baaba'o walaa yakuunu ma ahaanayo ilaa maa shay maaha yuriidu isaga oo doonayo kaanada halkan waa tii taamad ahayd oo faacil keliya qaadan jirtay kolka maa yuriidudaas maadaasaa faacilkeeda ah ma aha tii naaqiska ahayd kaanada kitaabkan ku jirto saasay u badan tahay walaa yakuunu ma ahaanayo bimacnaa ma jirsanayo oo wax jira ma noqonayo ilaa maa shay maa yuriid isaga oo doonayo waxaan ilaahay doonin wax ahaanaya ma aha wax jirsanayo oo wax jira noqonayo ma aha wax dhacaya ma aha wax alla waxa dhacayo oo ahaanayo oo wax jira noqonaya waa wax ilaahay doonay xataa ninka ma arkaysa faasiqa ah oo macsiyada samaynayo macsiyadaas wax hirgelinteeda ilaahay baa ku shaqo leh isaga jidkii baa loo caddeeyey kolka haddii oo doorto jidkii xumaa oo doorto oo rabo macaasi inuu hirgeliyahay isaga oo doortay hirgelinteedii waa loo hirgelinayaa dembigii isagaa leh maxaa yeele jidka isagaa doortay isagaa doortay kolka ma aha sida muctasilada ay leeyihiin oo kale ay leeyihiin addoonka afcaashiisa ikhtiyaarigaa isagaa samaysanayo oo ilaahay doonistiisa shaqo kuma laha iyo kuwo kale oo waxaa jira qadariye la yidhaahdo oo shay kastaba waa qadarka hore uguma dhicina waa cusub yahayoo waa iska dhacaa labadaasba waa lagu radinayaa walaa yakuunu ma ahaanayo oo wax jira ma noqonayo ilaa maa shay maha yuriidu ilaahay oo doonayo laa tabluquhu ilaahay ma gaarto al owhaamu ay dunuunu maliyaalka ilaahay ma gaarhaan walaa tudrikuhu ilaahay ma haleesho al afhaamu fahmiyaalka kasidyaalka oo shayga la kaso oo la ogaado ogaanshahaasna ilaahay ma halaalo oo ma idraakayo ogaanshayaalkoo idil fahmiyaalkoo idile makhluuqaadka ilaahay xaqiiqadiisa sifaadkiisa xaqiiqdooda ma idraagi karaan maxaa yeelay wax alle waxa danni lagu leeyahay ama fahmi ahoo cilmi ah labadaba waxa weeye waa afcaasha qalbiga wey qalbiga afcaashiisa wey afcaasha quluubta iyay ka mid yihiin labadaas kolka qalbiga bani aadamka ah ilaahay malana kuma koobi karo cilmina kuma koobi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta waxa weeyaan caqliga bani aadamka waxa weeye wax alle wuxuu suuraysto oo isaga oo suuraysan karo oo suuraddiisa qalbigiisa ay kusoo dhici karto waa wax dabeecaddan aan ka baxsanayn wax dabeecaddaa ka baxsan suuraddiisa qalbigiisa kuma soo dhici karto oo ma suuraysan karo adiga maalan wixii ka hor yaalla caqligaaga wuu suuraysan karaa wixii hadda ka hor aad soo aragtay maalan reerkiini meeshuu ahaa iminka maanta halkan adiga oo joogo waa suuraysan kartaa suuraddiisa qalbigaaga way kusoo dhacaysaa maxaa yeele waa waxaad horey usoo ogaatay ood horey usoo aragtay haddii qof oo kuu sheegay shay oo kuu tilmaamana oo soo arkay oo soo ogaaday waad suuraysan kartaa waxaa kale suuraysan kartaa wax aan jirin way suuraysan kartaa laakiin waxa aan jirin haddii aad suuraysatid maalan waxaad suuraysan kartaa wiilkaagii tubanaad oo ilaahay ka abuuri doono waad suuraysan kartaa oo qalbigaaga waa kusoo dhici karaa laakiin waxaad u yeelaysaa suuradda bani aadamkeed aragtay unbaad u yeelaysaa suuro kale inuu yahay kugu soo dhici kari mayso waxaa kale suuraysan kartaa waxaanan jirin oo aanan jirsana doonin haddii ilaahay doono suuradda way kusoo dhici kartaa maalan waxaad suuraysan kartaa qof bani aadam ah oon madax lahayn waa samaysan kartaa qof bani aadam oon madax lahayn ama isagoo oona xagga dambaba lahayn haddana socdo waad suuraysan kartaa qalbigaaga way kusoo dhacaysaa laakiin kaa aan jirin ee qalbigaaga kusoo dhacay oo qalbigaaga maanta suuraddiisa ay ku soo dhacday waxa weeye shay aad taqaanid oo la kala saaray umaad ka keentay insaankii iyo madaxiisa umaad kala saartay ama insaankii xaggiisa dambe umaad kala saartay waa un shay jira oo la kala saaray wey waxaa kale suuraysan kartaa insaan madaxiisa uu yahay madax dhagax ama maahe madax dameeraad leh waad suuraysan kartaa wax jira ma aha laakiin waxaad iskaga keentay waxaad arki jirtay suuraddiisa insaanood gooni u taqaanid iyo dhagaxood gooni u taqaanid ama madaxii dameerka oo gooni u taqaanid unbaa isa saartay kolka wax alle waxa qalbigaaga suuraddiisa ay ku soo dhacayso waxaad aragtay waxaad cudub waad ogaatay iyo qof soo ogaaday wuxuu kuu sheegay inuu yahay iyo inuu waxa adigu aada ogaatay suuraddiis in uu leeyahay waa sida wiilkaaga tobanaad oo kale wey iyo waxyaalaha adigu aada ogaatay oo la kala saaray oo shay murakab ahood kala saartay ama shay oo taxliil aad ku samaysay ama ahe shay kala saarnay oon isa lahayn oo isa saartay waxaas unbuu qalbigaaga ku wareegaya waxaa waxaanan ahayn qalbigaaga ma keeni karo ima taxliil wa ima tarkiib wa imaa inaad keentay shay mustaqbalka la heli doono oo suuradan oo kale boqolkiiba boqol ah iyo wax kaleo adigu aada ogaatay kolka dabeecaddaas kama bixi karo caqliga waxaasoo idilna ilaahay waa khilaafsan yahay kolka ilaahay sidaa daraaddeed qalbigaaga dannigiisa iyo cilmigiisa fahmigiisa qalbigaaga ma koobi karo walidaalika baa la yidhaahdaa wakullu maa khatara bibaalika faallaahu bikhilaafi daalika wax alle waxaa qalbigaaga ku soo dhacay ilaahay waa khilaafsan yahay ilaahay waa khilaafsan yahay waa kan safiinatu salaadka ku yidhaahda xaggiisa hore kolka wax alle waxaa qalbigaaga ku soo dhacay ilaahay waa khilaafsan yahay maxaa loo leeyahay dee wax qalbigaa ku soo dhacay waa inta aan sheegno oon dabeecadda ka baxsanayn wey maanta haddaad tidhaahdid malaa'igta waan suuraysanaya suuraddeedan keenaya suuraddeeda ma keeni kartid maxaa yeelay maad arkin adigu suuraddeedii ma keeni kartid kolka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad u malaynaysaa walidaalika yuu musanifkeenna noo yidhi laa tabluquhu ilaahay ma gaarto al awhaamu wahmiyaalka ilaahay ma gaaraan malayaalka ilaahay si in loo maleeyo oo si loo maleeyo oo qalbigaaga malahiisa oo gaaray ma suurobayso walaa tudrikuhu ma haleesho ilaahay al afhaamu kasadyaalka qalbiga oo shay kasta oo ogaado oo xaqiiqdiisa ama ma ahe sifaadkiisa xaqiiqdooda ogaaday ma haleeli karaanoo ma koobi karaan ma suuraysan karaan fahmiyaalkaas walaa yushbihu ilaahay uma eko alanaama makhluuqa uma eko anaamka khalqigoo idil in lagu idlaaqo iyaa loo badan yahay macnahaasaa badan ibnu jariir dabari walarda wadacahaa lilanaami wuxuu soo rarayaa tafaasiir badanoo oo culummo oo ku soo wariyey oo anaamka inuu khalqi yahay ah khalqigoo idil yahay ah waxaa kale anaam layidhahda dadka keliyana waa la yidhaahdaa waxaa kale layidhahdaa kullu dii ruuxin wax alle wixii ruuxu saaxiib ah waxaa kale layidhaahdaa al-insu waaljinnu laakiin halkani waxaa ku habboon in loo jeedo khalaa'iqda oo idil ilaahay khalqiga uma eko wey kolka halkan iyo walaa shay-a milahudii way kala duwan yihiin walaa shay-a milahudu waxay ahayd shay ilaahay keyrkii ah inuu ilaahay la mid yahay oo sifaadkiisa kula mid yahay ama daatadiisa kula mid yahay oo halkaas waxaa la anfinayay shay ilaahay keyrkii ahoo makhluuqaadka inuu leeyahay sifaadka ilaahay oo kale halkaana waxa weeye ilaahay baa laleeyahay khalqiga isagana uma eko oo ilaahayna sifaadka khalqiga ma laha wey sifaadka khalqiga uma eko kolka tii hora oo aan lahayn ilaahay wax lamid ah ma jiro yacni makhluuqaadka sifaatlkhaaliq ma yeelan karaan wey halkaas waxaa soo galaya nimanka maalan nasaarada ee yidhi nabi ciise waa ilaahnimo ku sheego oo sifaadkii khaaliqa siinayay halkaas baa iyay soo galayaan inayna waxba ka jirin halkaana waxa weeye ilaahay sifaatulmakhluuqiin usan lahayn kolkaa khalqiga ma shabaha wey sifaatulmakhluuqiin ma laha ilaahay samiic waa yahay basiir waa yahay sifaadkan bani aadamka isku sheego isaga alfaadii oo sifaadkooda oo ku sheega jiray bani aadamka alfaada naftooda ilaahay sifaadkiisa ku sheegay ilaahay isaga wuxuu is yidhi samiic wey basiir wey xayi wey beynamaa bani aadamka naftiisa samiic basiir xayi uu yahay isla markaas halkaas inaad ka fahamtid ma aha ilaahay inuu leeyahay sifaatulmakhluuqiin lafdiga unbaa la wadaagsadaa laakiin macnaha aad buu u kala fog yahay macno laisku qiyaasi karo ma aha samiic ilaahay waa yahay ku wax maqla bani aadamkan samiic waa la yidhaha laakiin samiicnimada ilaahay maqalka ilaahay uu leeyahay maqalka makhluuqiinta umana eka cayntiisana ma aha umana eka kolka halkaa waxaa lagugu sheegayaa inaanaad u fahmin alfaadan bani aadamka ku isticmaali jiray oo fii macluumaatihim alardiya macluumaadkooda ardiga ay ugu isticmaali jiray ee iyagoo dhexdooda ay isku oran jireen alfaadii nafteeda iyuu ilaahay isku sheegay markuu isaga khalqiga isbarayay alfaadii nafteeda u adeegsaday oo bani aadamka ku isticmaali jiray sababtana waxa weeye bani aadamkan alfaad uusan garanaynin haddii lagula hadlo oo ilaahay sifaadkiisa u laayiq ah waxaa suuradu inuu fahmi waayo kolka alfaadii isaga oo yaqiinay oo dhexdiisa iskugu isticmaali jiray alfaada nafteed iyo ilaahay macaanidiisii sifaadkiisii ka cabiray kolkaasuu haddana uu yidhi lafdiga unbaa ka dhexeeye laakiin macnaha way kala duwan yihiin way kala fog yihiin macnaha ilaahay ku sifaysan macnaha makhluuqa ma aha umana eko walaa yushbihu lanaama ilaahay khalqiga uma eko waxaa jirta nusqo odhanaysa walaa yushbihuhu lanaamu khalqiga ilaahay ma shabahaan khalqigaan shabihin ilaahay macnahaas waan soo marnay haddii sidaa la yidhaahdo takraar buu noqonayaa walaa shay-a midluhudi iyo isku macno noqonayaan xayun ilaahay ku nool weeye laa yamuutu ma dhinto kolka hadduun khalqi shibayn ilaah iminka xayi buu isku magacaabay huwa alxayu watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu ilaahay baa yiri bani aadamkana xayi waa ku magacaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba maadaama isaga xayi is yidhi bani aadamkana xayi lagu magacaabay kolka ha u qaadanin inuu noloshiisa ay tahay noloshii bani aadamka oo kale uma eko noloshiisa nolosha bani aadamka makhluuqaadka oo kalena makhluuqaadka ah ma aha noloshaas tushibhadana ma aha xayun ilaahay ku nool weeye laa yamuutu ma dhinto qayuumun ilaahay ku taagni badan weeye ku taagni badan weeye waa taagni badan yahay laba macno kulminaysa bimacnaa isaga naftiisa u taagni badan yahayo isaga jiritaankiisa ma aha shay kale uma baahno shay ahaysiye isaga uma baahno shay oo ku qumana sida midabkan maalan oo jismiga ku qunsan oo kale midabkii waa shay jiro laakiin wuxuu u baahan yahay jismi oo ku qumo iyuu u baahan yahay oo ku taagnaado sidaas oo kale ilaahay ma aha inuu shay kale oo saas oo kale ugu qumo shay kale isaga ehaysiiyo sida annagaba aan ugu baahannahay waxna ehaysiyaan u baahannahay sidaas oo kalena ma aha kolka ilaahay wuu taagni badan yahay naftiisa uu taagni badan yahay axad ehaysiye uma baahna meel oo ku qumana uma baahna taas waa macno macnaha kalena waxaa weeye ilaahay ku taagni badanoo khalqiga maamulkiisa u taagni badan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga maamulkiisa u taagni badan yahay fii kulli laxda fii kulli daqiiqa fii kulli saaca isagaa maamulo khalaa'iqdaasoo dhe laa yanaamu ma seexdo ilaahay hadduu seexdo khalqiga ma ahaadeen mid utaag mid maamulkiisa u taagni badan ma ahaadeen laa yanaamu ma seexdo waxaa la wariyaa in nabiyullaahi muuse yidhi yaa ilaahayu adugu ma seexataa oo kolkaa uu yidhi laba gizaazood inta loo dhiibaa layidhi balqabo oo ahaay yayna isku dhaceen siduu ahaayabow iyo hurdaa ka timid kolkaasay labadii ay dhaceen oo isku dhaceen kolkaasay jabeen wuxuu yidhi haddaan hurdaay sidaasay samadii ardada ay iskugu dhici lahayd sidaasay samadii ardada iskugu dhici lahayd laa yanaamu ma hurdo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga maamulkiisa u taagni badan yahay sidaas waxaad ka fahmaysa inuusan hurdin khaaliqun ilaahay ku abuuro weeye bilaa xaajatin baahila-aan buu abuura ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqun ilaahay ku abuuro weeye bilaa xaajatin baahila-aan ku abuuro weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uma baahna subxaanahu wa tacaala khalqigaan u abuuray macnaha adiga markaad bani aadamka markuu shay samaysanayo wuxuu u samaysanayaa inuu ku baahi baxo guri baad samaysanaysaa waad u baahan tahay dhar baad soo gadanaysaa waad samaysanaysaa waad u baahan tahay waxyaalahaas haddii aad haddaad samaysan weydid baahidaada sidii baad u qabta baahidaadu sidii baad u qabta kolka makhluuqaadka markay wax samaysanayaan baahisho ay u baahan yihiin iyay u samaystaan oo low hadday samaysan waayaan baahidii sidii bay u haysaa baahidii ay u baahanayaan sidii bay u haysaa kolka baahi bax bay u samaysanayaan markay samaysan bay baahi baxayaan ilaahay khalqigan markuu abuurayo baahi oo u qabo oo low hadduu samayn waayo baahidii ay hayso laakiin markuu sameeyey oo ku baahi baxay sidaas ilaahay uma abuurin baahi oo u qabo ilaahay uma abuurin xikmad oo leeyahay iyo fadligiisa ku abuuray kolka ma aha inuu isagu u baahnaa oo low hadduu abuuri waayo baahidii ay hayso oo oo kolka isaga naaqis uu yahay raasiqun ilaahay ku arsaaqo wey bilaa ma'unatin kalifaada la-aan buu ilaahay wax irsaaqa khalaa'iqdaas aada arkaysid meel kasta ifkaan ha ka joogeena isagaa irsaaqda siiya haddana dhibaatana ilaahay kaloma kulmo kalifaadkuma aha ilaahay subxaanahu watacaala sida makhluuqaadka ma adigu haddaad tira haddii aad toban toban caruur ah haddaad maanta irsaaqdooda raadsanaysid dhibaatada kala kulanta waad ogtahay adigoo naftaada kaliya irsaaqda markaad raadsanaysid dhibaatada aad kala kulanta waad ogsoon tahay ilaahay waxaasoo khalqi ah meeshay doonaan ha joogeen berigaan dhulka hoostii biyaha hoostooda meeshay doonaan ha joogeen ilaahay isaga irsaaqa kalifaadna kuma aha kulligood ilaahay kalifaad kuma aha wax oo kalifaad oo isagoo kala kulmaya ma jirto وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهو يطعم ولا يطعم مميت إلهي كدلوي بلا مخافة عبس لآن إلهي إسقى وحدله marka oo dilayana cabsi oo cabsanaya la-aanteed buu dilaa oo is oranayo gudub baad gashayo waxa weeye naf baad goysay waa laga aarsan doonaa waa lagu gaadi doonaa sida makhluuqaadka oo kale haddii ay wax dilaan ninkii oo garanaya inuu gudub galay wuu is ilaalinayaa intaasoo waxyaalood oo ilaalisoo samaysanayaa wuu baqayaa waa digtoon yahay waa isjirayaa maxaa yeelay waxbuu geystay ilaahay saas oo kale ma aha wax alla wixii makhluuqaadkaas ah ilaahay wuu dilayaa mid oo cabsi kaga imaanayso oo cabsi oo maanta oo ka qabaay dilidiisa oo weli waxbaa kaaga imaanaya kuma jiro khalaa'iqdaas baacithun ilaahay ku soo bixiye weeye bilaa mashaqatin mashaqo la-aan dhib la-aan buu ilaahay soo bixiyaa khalqigaas ku idil ilaa waagii nabi aadam la abuuray ilaa yowma alqiyaama khalqigaas ardada ku dhex lumaya oo dhimanaya khalaa'iqdaasoo idil ilaahay kii soo bixiy wey soo bixintaasna dhibaato kalema kulmo ilaahay subxaanahu watacaala waxaasoo khalaa'iq ah soo bixintooda dhibaato kalema kulmo ilaahay wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar maa khalqukum walaa bachukum ilaa ka nafsin waaxidatin ilaahay baa noo sheegay aayadahaas subxaanahu watacaala maa zaala ilaahay kama zuulin bisifaatihi sifaatkiis isaga oo wato qadiiman ku horeeyay kama zuulin maa zaala ilaahay kama zuulin bisifaatihi isagoo sifaatkiisa wata qadiiman ku horeeyo ilaahay kama zuulin subxaanahu watacaala qabla khalqii abuuristiisa horteeda khalqigiisa abuuristiisa horteeda inuu sifaatkaas wata kama zuulin macnaha ilaahay subxaanahu watacaala intuuna khalqigan abuurin sifaadkiisa wuu watay wey macnaha ma aha markuu khalqigan abuuri kadib yuu sifaadkan yeeshay markuu khalqigan abuuri kadib yuu raasiq noqday yuu khaaliq noqday saas ma aha waxa weeye khalqigan hortiisoo sifaadkan watay intuuna khalqigan abuurin oo wax la arsaaqaba aan jirin raasiq buu ahaa intuu khalqigan la abuurin oo wax la dilaa aan jirin mumiid buu ahaa intaan khalqigan la abuurin ilaahay khaaliq buu ahaa wey qadiiman saasuu weligii sifaadkaas oo u watay waxaa sidaa loo leeyahay haddii la yidhaahdo khalqigan hortiisa markuu isaga wax abuuray unbuu khaaliq noqday markuu wax irsaaqibuu raasiq noqday markii uu waxdilibuu maanta ma arkaysaa iyo mumiit noqday haddii aan idhaahno ficilkaa ka hor ilaahay sifaadka inuuna lahayn ayaa ka dhalanaysa taasina waa nuqsaan nuqsaan weeye ilaahay kolka nuqsaan waa ka nasahan yahay kamaalkiisa waxa weeye inuu sifaadkan weligiiba iska lahaa maa zaala kama zuulin ilaahay qadiiman ku horeeya isagoo ah bisifaatihi sifaatkiisa xaal uu ku sugan yahay qadiiman ku horeeya kama zuulin qabla khalqi abuuristiisa horteed lam yasdad waa sii caddaynaya lam yasdad ilaahay ma siyaadsanin bikownihim khalqigaa ahaanshahoodii ay ahaadaan jiritaankooda ay jirsadaan ee kugu jira ay noqdaan ahaanshahaasi kuma usan siyaadsanin shay an shay kuma usan siyaadsanin shayga oo lam yakun aanan ahaanin qablahum khalqiga hortooda aanan ahaanin shaygaasoo min sifatihi ilaahay sifadiisa ah ka mid ah khalqigan ahaanshahu ay ahaadeen shay ilaahay sifadiisa ah oo khalqigan hortii uusan isaga u sugnaanin ilaahay uguma siyaadin sifo oo kolka horeba iska lahaa unbuu iska leeyahay lam yasdad ilaahay ma siyaadsanin bikownihim khalqiga ahaanshahooda kaanada waa tii taamad ahayd wey ahaanshahooga macnaa ay ahaadaan ay jirsadaan sababteeda shay an shay kuma siyaadsanin shaygaasoo lam yakun anan ahaanin qablahum khalqiga hortiis anan ahaanin shaygaasoo min sifatii sifadiis ilaahay sifadiisa ka mid ah wa kamaa sidii kaana oo u ahaaday ilaahay bisifaatihi sifaatkiisa xaalo uu ku sugan yahay azaliyan azali oo u ahaaday kadaalika sidaas oo kale iyow laa yazaalu uusan zuulayn ilaahay calayhaa sifaadka korkooda isagoo ku sugan aan ka zuulaynin abadiyan weligiiba siduu weligiiba u jiray oo sifaadkaas u watay iyo haddana weligiiba haddana sifaadkaas oo u wadanaya xataa markii iminka wixii khalqiga la dhameeyo ay dhammaadaan oo aakhare loo soo baxo oo la yidhaahdo maanta maanta wixii ka dambeeyay wax la dilaya ma jiraan kolka maadaama wax la dilaya ma jiraan ilaahay mumiitnimadii way ka dhammaatay oo mumiit ma aha la odhan karo maayo mumiit buu sidii u yahay mumiit iyo sidii u yahay haddii kulli sifaadka odel waa wada sidaas weeye wakamaa sidii kaana u ahaaday ilaahay bisifaati sifaatkiisa xaale ku sugan yahay azaliyan azali u ahaaday azali iyo qadiim waa isku mid waa isku macnahood waa istagayaan laakiin azaligii waxaa laga fiirinayaa shaygan horeeye xagga hore kasoo bilaaw meel aan meelan la ogeyn kasoo bilaaw ilaa halkan aada joogtid laga soo gaaro dhanka marka sidaa loo fiiriyo azali baa la oran qadiimna waxaa weeya waa inaad hadka shayga aad halkan aduu ka fiirin halkan waqtigan ka fiirin ilaa ilaa meel aan meel maa la nihaayata lahu yani maanta markaysa isu meel aan lagu intihoonin ilaa inta laga gaarayo oo ah oo xagga hore ah kolka shaygii waa isku mid weeye haddaad xagga hore kasoo fiirisid ilaa waqtigan waa azali ayaa la odhanaya haddii aad iminka ka fiirisid ilaa hore aad u wadid xagga hore aad u celisidna waa qadiim baa la odhanaya macnahaas waana la cagsiyaa sidaas cagsigeedana waa jirtaa kolka calaa kulli xaalin wuxuu ku leeyahay ilaahay sifaadkiisa isagoo ku sugan qadiimka ma zuulin sidaas oo kale isagoo sifaadkiisa waa tahay oo azalinimo unagu zuulin sidaas oo kale iyow laa yazaala unan ka zuulaynin ilaahay calayha sifaadka kolka isagoo ku sugan abadiyan weligii usan ugu zuulaynin waa kusii caddaynaya laysa ma aha bacda khalqilkhalqi khalqiga abuuristiisa bacdigeed ilaahay istafaada ku faa'iidaystay ma aha ismal khaaliqi khaaliqa magaciisa faa'iidaystay markuu wax abuuri iyo khaaliq noqday ma aha walaa biixdaafi lbariyati soo darisiinta khalqiga baryada lasoo dariyay si sababteedana istafaada kii faa'iidaystay ma aha ismal baari baari magaciisa kii faa'iidaystay ma aha laysa ma ahaanin ilaahay bacda khalqi lkhalqi khalqiga abuuristiisa bacdigeed istafaada ku faa'iidaystay ma aha ismal khaaliqi khaaliqa ismkiisa ku faa'iidaystay ma aha walaa biixdaaihi ilaahay soo dirisiintiisii albariyata oo soo dirisiiyey ama walaa biixdaafi lbariyati waa laba nusqa baryada soo dirisiintiisa sababteeda istafaada ku faa'iidaystay ma aha ismal baarii baari magaciisa albaari waxaa laga keenay albariya waa an khalqigii naftiisa wey khalqiga waa la fiirinayaa khalqigo idilba alberiya la yidhaahdaa ama ma ahee arwaaxda iyo beriya la yidhahdaa iyo nafuusta labadaba macnoba waa lagu sheegaa kolka khalqiga markii aad fiirisid in isagoon jirin maanta wax jiro laga dhigay khalqi baa la odhan karaa isaga oo ka beri ah waxyaalihii loogu talagalay inuu guto yacnii ceebihii hakinaya isaga oo ka beri ah oo ceeb oosan lahayn markaad fiirisidna khalqigii waxaa la odhanayaa beriya yaa la odhanaya kolka albaari waxaa laga soo qaatay beriya yaa laga soo qaatay albaari waa kii abuuri wey khalqiga isaga oo ka beri ah cuyuub muhimadii oo lahaa gudashadeed cuyuub ka hakis isaga oo ka beri ah ilaahigii abuuri wey ama mehe arwaaxda loo jeedaa khalqigana waxaa loo jeedaa wixii aan arwaax ahayn ajsaam ah macaanidaas way soo aroortay baari way ku soo aroortay walaa biixdaafi lbariyati khalqiga soo dirisiintiisii sababteedan istafaada ku faa'iidaystay maaha ismal baari baari magaskii ku faa'iidaystay ma aha intoona soo dirinima baari wuu ahaa lahu ilaahay waxaa u sugnaaday macna rububiyati rabbinimo macnaheedaa u sugnaatay rabbinimo dhaqaalayn barbaarin korin waxa doonta ku fasir ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigaanoo idil isagaa u rabbi ah isagaa barbaariya isagaa maanta subxaana wa tacaala maamulo maamuladiisa khalqigaas maamulkiisa isagaa leh barbaarintiisa isagaa leh dhaqaalayntiisa isagaa leh maamulkiisa iyo barbaarintiisa iyo dhaqaalayntiisaba isagaa iska leh kolka lahu ilaahay waxaa u sugnaaday macno rububiyati rabbinimo wax dhaqaalaynimo wax barbaarinimo wax maamulid yaa u sugnaatay walaa marbuuba ku loo rabiyahay isagoo ona jiray isagoo mid loo rabi yahay oo la maamulo oo la dhaqaaleeyo oo la barbaariyo isagoo oona jirin iyo ilaahay rubuubiyin macnaheed u sugnaatay waa macno alkhaaliqi khaaliq macnihiisa ilaahay u sugnaaday walaa makhluuqa kulla abuuri isaga oona jiri isagoo kulla abuuri aan jirin iyuu ilaahay lahaa macna alkhaaliq wakamaa sidii annahu ilaahay muxyil mowtaa kuwu dhintay kii nooleeyey oo u yahay bacdamaa axyaa markuu nooleeyey kadib muxyil mowta u yahay yuu istaxaqa oo u mustaystay ilaahay haada alisma isimkan oo muxyil mowtaa u mutaystay qabla ixyaa'ihim amwaadaas nooleyntood horteeda oo mutaystay yacnii wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu amwaadda nooleeyo siduu magacan muxyil mowta oo u mutaysto sidaas oo kale iyo intuusan noolaynin amwaaddaasna isimkan muxyil mowta u mutaystay waagii hore intaan khalqigaanba la abuurin oo ilaahay wuxuu diliba aan jirin muxyil mowta buu ahaa ilaa hadda markuu wax dilina muxyil mowta wuu yahay wakamaa sidii annahu ilaahay muxyil mowtaa kuu dhintay ku nooleeyey uu u yahay bacdamaa axyaa man markuu nooleeyey kadib muxyil mowta u yahay yuu istaxaqa oo mutaystay haada alisma isimkan oo muxyil mowta ah qabla ixyaa'ihim amwaadas nooleynteed horteeda oo mutaystay kadaalika sidaas oo kale yuu ilaahay istaxaqa oo mutaystay ismal khaaliqi khaaliqi isimkii oo mutaystay qabla inshaa'ihim khalqigaas amaamudistooda horteed khalqigaas amaamudidoodu horteed intuusan amaamudinoon abuurin horteeda ismulkhaaliq saasoo u mutaystay daalika haddaba sifaadkaa sugnaanshooda fil ajal ay sugnaadaan daalika arrinkaa lasoo sheegay ama kulliga iskaga celi kulliba arrinkaa lasoo sheegay halka laga soo bilaabo yacni in allaha waaxidun laga soo bilaabo ilaa halkan kaa lasoo sheego idil haabitun sii sugnaaday wey intaasoo idil u celisay daalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo in allaha waaxidun laga soo bilaabo ilaa halkaa ama daalika kaa oo hubuutu sifaati fil azali ah sifaadkaas hadda aan soo sheegnay inay ajal sugnaadeen ah labada macnoba waa laba macno oo isku mid ah oo isku dhoweeyey daalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo min awal kitaab ilaa hunaa ah maxaa u daliil ah ilaa intaa aa soo sheegtay musanifku waxaa la leeyahay inta aad soo sheegtay ilaah ad ku soo sifaytay wax unbaad noo soo sifaytay ee noo soo sheegto ilaah ku sifaytay maxaa daliil aad u haysaa kolku wuxuu u sheegay afar daliil waxaasoo idil inay sugan yihiin afar daliil buu u sheegay daalika madkuurkaa lasoo sheegay sugnaanshihiisu kaa lasoo sheegay haabitun ku sugnaaday wey muxuu ku sugnaaday biannahu bisababi annahu ilaahay qadiirun ku awoodo uu yahay calaa kulli shayin shay kulligii korkiisa ku awoodo uu yahay iyuu ku sugnaaday waxa weeye maadaama ilaahay inuu wax kasta awoodo aada ictiraafsan tahay oo sidaa aada rumaysan tahay halkaa waxaad ka fahmaysaa sifaadka aan soo sheegno idil inuu leeyahay inuu isaga waaxid yahay inuu shariig lahayn wax lamid a inuusan jirin inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu mumiid yahay ayaad ka garanaysaa maxaa yeele haddii sifaadkaas uusan lahayn ma uusan ahaadeen mid wax kasta awoodo hadduu meesha ilaah kala jiro maalan ama ku lamida oo jiro ama waxba uusan abuuri karayn lama yidhaahdeen ilaahay wax kastoo awooda maadaama aad tiri ilaahay wax kasta wuu awooda aada rumaysan tahay waxay ku tusinaysaa sifaadkaa lasoo sheegay min awal kitaabi ilaa hunaa in ay sugan tahay daalika almadkuuru kaa lasoo sheegay haabitun ku sugan wey biannahu bisababi annahu ilaahay qadiirun ku awoodo inuu yahay calaa kulli shayin shay kulligii korkiisa ku awoodo uu yahay iyuu ku sugnaaday iyo wa kulla shayin wabianna kulla shayin shay kulligiina faqiirun ku baahan inuu yahay ilayhi ila allahi ilaahay u baahan maadaama aduga aada rumaysan tahay ictiraafsan tahay wax kastaba inay isaga u baahan yihiin isagana wuxuu u baahan yahay aan jirin halkaa waxaad ka fahmaysaa sifaadkaas inuu leeyahay haddii sifaadkaas uusan lahayn wax kasta isaga uma usan baahday